gudoomiyaha degmada quljeed ee gobolka awdal maxamed coldoon cismaan ayaa boqol qoys oo xoolo dhaqato ah ayna saameyn xoogan ku yeelatay abaaraha ka jira dalka ugu deeqay calafka xoolaha si ay ugu badbaadiyaan xoolaha ay abaartu dhibaatada ku hayso abaaraha ka jira somalilan gaar ahaana gobolka awdal ayaa saameyn ku yeeshay dadka iyo dunyada taasoo keentay in inta badan dadka xoolo dhaqatada ah ay xoolihii kaga dhammaanayaan baad iyo biyo la-aan ay sababtay abaarta gudoomiyaha degmada quljeed ee gobolka awdal maxamed coldoon cismaan ayaa sheegay in cawskan uu muddo aruurinayay si uu uga ganacsado balse dhibaatada abaarta ay xoolaha iyo dadku ku haysa awgeed uu go-aansaday in uu sadaqeeyo si xoolaha baktinaya loogu badbaadiyo
anigu beertaydan ka gooyey caws labada kun iyo koob iyo labaatankii kuuli baa gooyey kuuli baa kuusay biyaha waa laga celiyey markaa waxaan ugu talagalay waagii dee inaan iibsho maantase dee maxaa dhowran maanta waa dhaba baa ka dhacdo dee waxaan isnidhi markii xaaladdan abaaratahay dhacday deegaanka iyo dadkiiba hayay xoolihii iyo dadkiiba isku mid noqdeen dee waxaan nidhi wax la iibiyaay ma jiree horta dee qofku de wuxuu wax ku iibsaday waa xoolaha oo nool waa abaar laisla ogyahay marka sidaa darteed waxaan gartay inaanu qaybiyo boqol qoys oo looleeya qaar ka mid a dadkii ka faa'iidaysto cuska ayaa kaga mahad celiyey guddoomiyaha taageerada calafka xoolaha waxaanu mahadnaqaynaa guddoomiyaha maxamed odoon cismaan horta wuxuu noo kaydiyey maanta annagoo aad iyo aad u liidana looda xig baan u guraynay maydhax baan u guraynay wixii caleenan dhigannay way naga dhammayso dee jiilaan labaad baa nagu dhacay markaa inankaa waxaan leenahay ilaahay miisaanka xasanaadkaa u saaro jannada ha ku geeyo caawa dad badan baa u ducaynoo sacii waxuu ku dhiija waay waxuu ku rujan waayey qaarkii way ka ruqanaysaa awalan ilaahay baa mahadle mahadda labaad waxaan u celinaynaa guddoomiyaha oo xoolihii naga abaaraysanoo naga tabaalaysanoo ardayada nooga kici waayey na siiyey tigaaddaa yar ee gacanta ilaahay baa lagu dhargaaye biliaadan waxma qabtee ilaaha awoodala naxariiska sugaynaa wuu mahadsan yahay guddoomiyuhu waa loo duceeyey duunyadee baa u ducaysay dadkii baa u duceeyey waa ku dayasho cajiiba weye nin maanta kaydkii xoole u haya xoolo u haya xoolihiisii maanta ma eegine xoolata kaleu eegay saamaynta ka dhalatay abaaraha ka jira deegaano ka tirsan somalilan ayaa sababtay in ay xooluhu u bakhtiyaan biyo iyo baad la-aan dadkiina ay wajahaan xaalad adag oo ka dhalatay abaaraha dalka ka jira